mudan madaxweyne waxaa maanta farxad weyn noo ah inaad noo furtay ood nagala soo qayb gashay xafladdii lagu furayey xafiiska tayadhowrka puntland kaas oo baaraya dhammaan badeecadaha ka baxa puntland iyo kuwa soo galaba hadday noqon lahayd cabitaano cuntadii dawadii shidaalkii qalabka dhismaha iyo noocyadii kala duwanaay oo dhan waxaan kaloo ku faraxsannahay inaan ay tahay shaybaarkan ama laboratoriga halkan ka furnay maanta midka ugu weyn soomaaliya inuu yahay oo aanay jirin qalabkaas meel soomaaliya lagaga haysto madaxweyne waxaa jira standar standarre adduunka ah annaga waxaanu qaadanay east africa standard oo aan member ka nahay waxaan soo qaadanay dhammaan shuruucdii standarkaas laga rabay kaasaan ku baarnaa badeecada haddii ilaahay ogolaado ku baari doonaa laga bilaabo maanta ma dhici doonto wixii dacayadahaa iyo wixii kalsooni darrada ahaa madaxweyne waxaa nagu kalifay kadib markii badeecada puntland ka dhoofayso oo aanu suuqyo badan u soo helnay ay shardi noqotay inay quality control soo marto oo shahaadada la-aanteed aanna laga gadanayn waxaanu sheegnay in ay hadda productionkeenna uu yurub gaaray iyo asia oo kalluunkeenna maanta waxaa laga cunaa vietnam laakiin waxaa weeye waraaqdaas certificateka baa shuruud ahayd iyadina alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta wixii ka bilaabma waa ku lifaaqaynaa waan baarnay dhammaan hadda alaabo badan oo aanu tijaabinay waxaan ku kalsoonahay inaan suuqa adduunka ka qaybgeli doonno marka waxaan rabnaa madaxweyne inaad maxaa la dhahaa nala ogaatid kelmadihii ku aadanaa ganacsatadayaashii iyo wixii o dhanna waa iskala wada aragnay annagoo ku kalsoon haddii ilaahay ogolaado in lagu wada dhaqmi doono